wasaaradda gargaarka maamulka sc kaatumo oo kaaladaasa hay-adda sodma ayaa shan boqol oo qoys oo niska yaraan barakacyaal danyar iyo haanala nool baahiyo gaarka raashinka kaqibdi magaalada laasacnood iyo deegaanada hooskoyow deeqdun raashinka oo ku koytay dalka jina iyo way bahaytay tullunku tiragalay in la kacaawiyo dadka haysataa xaalado adag ee dhanka nolole onkoreen agaasimaha waaxda xiriirkaiyo dadweynaha ee wasaaradda gargaarka ee maamulka sc kaatumo cabdulaahi cabdi bure ee weybawse ku hadlaysadayeen iska jarta deeqduun lanqeybi qoysaska alxamdulilah maanta oo taarikhdu tahay bishii janwari waxaan maanta halkan ku qaybinaynaa deeq raashina wasaarad ahaan wasaaradda gargaarka sc kaatumo saan hore u sheegnay raashinkan waxaa loogu talagalay dadka barakayaasha dadka masaakiinta dadka agoommaha ah iyo dhammaan cid kastoo markaa aysan ku fillayn cuntada ama raashinku aysan ku fillayn waxaa mahad iskale hay-adda sodma oo ah hay-adda soo gaadhsiisay dhowaan sc khaatumo deegaanadan raashinkan iyadoo markaa ay bixisay dowladda jina waxaa halkan jooga oo qayb ka mida dufaacaddii koobaada maanta gobolka sool magaalada caasimadda sc khaatumo qayb ka mida barakayaashii iyo dadkii dhibanaha ah oo markaa raashin loo dhanka kale agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda marwan nimco khaliif aadan yaweyba ayaa ku warbiday muhiimadda deeqduun asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa salaamayaa dhammaan bulshada halkan isugu timi annagoo ah howlwadeennada ka soconna wasaaradda gargaarka iyo maaraynta mas-uulooyinka sc khaatumo iyo guddidii taakulaynta gobolka sanaag waxaa ku sugan maanta xaruntan alqalam oo aan ugu qaybinaynay raashin si wada jira bulshadii kasoo barakacday gobolka sanaag raashinkaasoo ah raashin ka yimi raashinkii uu ku deeqay dowladda jaynu ay ku deeqday soona transfer garaysay hay-adda sodma annaguna iyo guddiduna aanu iska kaashanay qaybintiisa waxaweyaan si wanaagsan buu u dhacay waxaweyan bulshadiina waxaweyaan wataa qaadanaysa iyo oo jaraan dhibaatooyin dhanka raashinkai weliba gargaarka oyo umada helaan bulshada iyo weliba wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka ee maamulka sc kaatumo oyo kaaladaasa hay-adda soodma iyo dadaal wiinka biyahaytay sidii gargaar shalduban landeersiilahay bulshada deegaanada sc kaatumo